Waxaa maanta maxkamadda hoose magaalada Mandheera la soo taagay koob iyo toban qof iyo shakhsi lagu magacaabo Maxamed Aadan Cabdiraxmaan kuwaasi oo dhowaan lagu soo qabtay khamri. Eedeysanayaashan ayaa waxaa laga soo qabtay xaafadda Shafshafay ee magaalada Mandheera waxaana lagu soo qabtay khamri gaaraya ilaa iyo toban litir. Maxamed Aadan ayaa lagu soo eedeeyay in uu lahaa guriga khamriga lagu iibinayay isla markaana lagu isticmaalayay. Fadhiga maxkamadda ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada la dagaalanka daroogada ee ismaamulka iyo culummada magaalada Mandheera. Garsooraha maxkamadda Mandheera Peter Wasike ayaa dhageysiga dacwadda kadib waxa uu kiiska u kala qaaday laba qaybood. Garsooraha ayaa sheegay in kiiska Maxamed Aadan dib loo furi doono isla markaana xukunka uu dhacayo tobanka bisha toddobaad ee sanadkan. Eedeysanayaasha kale ee koob iyo tobanka qof ayaa iyaguna dacwadooda dib loo furi doonaa waxaana xukun laga gaari doonaa labaatan iyo sideedda bisha toddobaad ee sanadkan sida uu sheegay garsooraha maxkamadda hoose ee Mandheera. Culummada Mandheera oo fadhiga maxkamadda kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan tallaabo kasta oo lagula dagaalamayo daroogada waxa ayna u mahadceliyeen ciidamada la dagaalanka daroogada ee ismaamulka Mandheera.
waxaan meeshaan iskugu imaanay oon hadda aan ku qabanaynaa shirkan codkan yal ama bareyskan aan ku qabanaynaa maxkamadda mandheera horteeda Ee, marka koowaad waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka labaadna ee, waxaan u mahad celinaynaa maxkamadda ee, mandheera iyo xaakimkeeda Ee, waxaa kaleaan u mahad celinaynaa madaxweyneheenna ee, gafanaheenna waxaa kaleaan u mahad celinaynaa ee, wiilasheenna dhallinyaradeenna ee, ma garanaysaa ee, uu hogaaminayo walaalkeen cabdilqaadir baraja oo ayakana fasahaadka iyo xumaanta iyo magaaladeenna waxay kharibaaye oo qalad samaynaye ayagoo amar ka haystaan madaxweyneheenna ee, la dagaalamayaan oo maalin walba habeen imaanin khamrada iyo darogada iyo fasahaadka kale oo dhan la dagaalamayaan ayaan u mahad celinaynaa saaki waxaan halkan iskugu imaanay oo bareyskan aan u qabanaynaa ee, niman ee, nin khamrada gurigiisa ku kari oo ku hagaaji oo ku sameeya oo dhallinyaradii magaalada iyo ubadkii magaalada iyo da'yartii dadka iskuullada aadi lahaayeen iyo dadkii akhriska aadi lahaayeen ee, khamradaas iyo xumaantaas ku mashquulinayo oo ku fasahaadinayo ayaa la soo qabtay ee, habeen hore ee, iyagoo habeennimo ee, khamra ee, isticmaalayaan oo fara badan ee, maxkamaddana sida hadda ay u qaabishay ama ay maaragtay u xukuntay ama ay arrintooda u maamushay waa ku qanacsannahay waxaan mahad ballaaran celinaynaa wiilasheenii dhallinyartaheed oo akhbaarka markaan in badan soo gaarsiinay arrintaas waxaa weeyaan dadaal fara badan ku bixiyey uma waxaan mahad saddexaad u celinaynaa jiefkii xaafadda astaan jief jief cadow oo maarata habeenii dhaar nala taagnaa ayaan mahad aan ugu celinaynaa ballaaran walaalayaal meeshaas wax layaable ayaa ka jiro madaxteena sharafta leh ee islaamkae ugu sarreeyo gaafaneen maxamed aadan khaliif ilaa meesha ugu hoosayso waxaa weeyaan waxaan leenahay meeshaas koonabi dhibaato badan ayaa ka jirto waxaa weeyaan habeeniina dhaarna waxaa weeyaan wiilashaan khayrlaasi way garab taagan yihiin wayna garab taagan way imaadaan hal shay oo waxaa weeyaan ay aad uga cabaadeen mar kastana ay iisoo sheegaan ayaa halkaan ka dhawaajin rabo in la ogaado aan rabo halkaas shay waxay tahay nimankaas markay arrinta soo qabtaan oo ay meesha geeyaan daqiiqada kuma jiraan ayagoo daba socda ayay ka daba imaadaan nin kasto mas-uuliyadda mandheera waxaa weeyaan mas-uuliyiinta laga bilaabo gavanaha ilaa embiga emsiyaalka arrintaas ninka wax ka qaban rabo ka qaban kara waxaan codsaynaha in arrintaas wax lagala qabto cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka Mandheera